الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismi illaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta siddeed iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
way adkeed in la aamino amaba la rumaysto qisooyinka guracan ee ka imaanaya dhulka turkistaanta bari dadka halkaasi ku noolna waxaa in xabsiga la dhigo ugu filan in la arko iyagoo tukanaya ama iyagoo daystay garka ama iyagoo gudanaya cibaadaad ka mid ah shacaa'irta islaamka marka la helo sawiro uu qaday dayax gacmeedka taxliilna loogu dhaqaaqo iyo marka lala kulmo shakhsi ka soo cararay turkistaanta bari oo yimid dal kale ama la soo dusiyo dukumiintiyo ay leedahay dowladda shiinaha ayuu qof weliba la amakaagayay sheekooyinka turkistaanta bari ee ka tarjumaya gumaad si aamusan loogu geysanayo shacab madluum ah oo diintiisa iyo dhulkiisa lagu haysto iyadoo horay dowladda shiinaha ay u inkiraysay jiritaanka gebi ahaanba xabsiyada ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee turkistaanta bari ayay luuqadeeda wax ka beddashay sannadkii labada kun siddeed iyo tobanka xilligaas oo ay tilmaamtay inay jiraan xarumo dhaqan celin ah oo ay ka hirgelisay turkistaanta bari sida ay sheegayaan maxaabiista soo maray xabsiyadan ay dowladda shiinaha ku tilmaamayso goobo dhaqan celis ah waxaa marka qofka uu galo lagala dagaalamayaa iimaanka iyo islaamnimada qof ka mid a dadkii ka soo baxay xabsigan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in bishii ugu horaysay ee halkaasi lagu xidhay ay ilaalada xabsiga weydiiyeen bal inay aaminsan yihiin jiritaanka allah ciddii ku jawaabtay inay aaminsan tahayna waa la garaacayay ilaa lagu dirqiyo inuu inkiro jiritaanka allah subxaanahu wa tacaala iyadoo ku doodaysa in qorshaheeda gumaystaha ee ka dhanka ah muslimiinta turkistaanta bari uu natiijo wax ku ool ah keenay iyo dowladda shiinaha waxa ay ku doodaa in howlgalkii ugu dambeeyey oo qarax ah oo ka dhaca turkistaanta bari uu dhacay sannadkii labada kun afar iyo tobanka ah kaasoo gallaaftay nolosha afartan iyo saddex ruux tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey uu dhulka turkistaanta bari yahay mid nabdoon oo aan wax weeraro ah ka dhicin tani oo ay sheegeen inay qayb ka tahay guusha ay soo hoyday xamlada qamcinta iyo gumaadka ah ee ka dhanka ah muslimiinta turkistaanta bari inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin cidda ka dambaysa qaraxan dhacay sannadkii labada kun afar iyo tobanka haddana haddii xitaa ay sugnaato inay ka dambeeyeen dad ka mid ah muslimiinta turkistaanta bari su'aasha la isweydiinayo waxa ay tahay ma qarax ay koox kooban geysatay ayaa mamarsiyo u noqon karaa in bulsho dhan loo dhibaateeyo dadka tirada yar ee ka badbaaday xabsiyada dusha sare ka furan ee ku yaala turkistaanta bari waxay iyaga xitaa ku qasban yihiin inay soo xaadiraan kulamo loogu laqinayo mabaadi'da shuuciyadda iyo cilmaaniyadda qoysba qoyska kale ayaa lagu diray laguna wargeliyey in uu soo gudbiyo mad har kasta oo diineed oo gurigaasi laga sameeyo tanina waxay xaalad kalsooni daro iyo shaki kala gelisay dadka muslimiinta ah siyaasaadka dowladda shiinaha ay kula dagaalamayso muslimiinta turkistaanta bari ayaa hadda u muuqda kuwa ay ka soo hoynayso natiijooyinka qaar tusaale ahaan sannadihii la soo dhaafay waxaa la ogaaday inay hoos u dhaceen dhalmada haweenka muslimaadka ay goor nisba dhan boqolkiiba lixdan taasoo ka dhigan dabargo'a bulsho oo ballaaran si ka duwan waxay dowladda shiinaha ku dhiirigelisaa haweenka muslimaadka amaba ku khasabtaa inay guursadaan shiinayska shuuciyiinta ah gabadhii ay goor ka soo jeeda ee arrintaasi qaadatana waxaa lagu abaalmariyaa maladaad adduun oo aanan jirin wax micno ah oo ay leeyihiin haddaba sheekh jaamac maxamed cusmaan ayaa ka waramaya waxa ay shareecadu ka qabto in haweenay muslimad ah ay guursato nin gaal ah jawaabtu marka waxay noqonaysaa gabadha muslimadda waxaa ka xaaraan ah inuu guursado nin kaafir ah kaafirkaas ama ha noqdo mid isku sheegay ahlulkitaab yahuudi iyo nasraani ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama kayruhum ha noqdo kuwa mushrikiinta diin kitaabiya aan lahayn kitaab samaawiga kusoo degin kuwaaba ha noqdo cid kasta ha noqdo gaal kasta mar hadduu ilahay ku kufriyey gabadh muslimadda ma guursan karo nooc kastoo kufaarta ka mid ah waa saas mushrikiinta qubuuraha ku wareega ee diinta ilaahay ilahay u shariig yeelay gabdhaha in loo guuriyo maaha waa niman gaalo ah muslim laguma sheegi karo gabadha muslimadana meher u qaban maayo hadduu gabadh muslimaad haystaan xaaraanba ku haystaa arrintaa waxaa lagu soo guuriyaa ijmaac baa soo- laga soo naqliyey culimada islaamka inay xaaraan tahay arrintaasu jamc badan oo ahlulcilmiga laga soo guuriyey arrintaa waxaa laga soo guuriyey ijmaacaas ma- ma- ay muslimiinta o dhan isku raaceen culimada muslimiinta isku raaceen waxaa laga soo guuriyey alimaamu shaaficiy imaamu shaafici oo laba boqol iyo afar afartii hijrada geeriyooday waa waktigan dhoweyn waa quruunulmufadala waxaa laga soo guuriyey arrintaa wuxuu leeyahay markaa shaafici raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay ina almuslimaata muxaramaatu cala almushrikiin binasi lqur'aan bay kaga xaaraan kaga yihiin dee qur-aanka xaaraamay qur-aanku muxuu yidhi walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walaa cabdu mu'minu khayru min mushrikin walow acjabakum ulaaika yadcuuna ila annaar dadkaasu naar bay ku baaqayaan naar bay dadku ugu yeedhayaan marka naagtay guursadaan naartay ku tuurayaan gaalay ka dhigayaan looma guurin karo marka sidoo kale ibnu qudaama oo isaguna noolaa qarnigii toddobaad oo geeriyooday lix boqol iyo labaatankii hijrada baa wuxuu leeyahay ijmaacu wuxuu ku guntamay inay xaaraan tahay in eh, maaragtay gabadh muslimad farjigeed gaal inuu saasuu leeyahay carabiga hadda ku carino alijmaacu muncaqidun calaa taxriimi furuuji lmuslimaati cala alkufaar gabdha ina gaala in muslimiina inay u galmoodaan niman gaalaa waa xaaraan bilijmaac ma banaano imaam alqurdubi saaxibu tafsiir almacruuf wuxuu leeyahay oo isaguna wuxuu geeriyooday lix boqol toddobaatan iyo kowdii wuxuu leeyahay ajmacat اlummatu calى ana almushrika laa yada'u muminata biwajhin ninka mushrika ah uma galmoonayo naag muslim muminada marnaba si kastaba ha- sinaba u galmoon maayo ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh isaguna wuxuu leeyahay oo geeriyooday toddoba boqol iyo labaatan iyo sideedii wuxuu leeyahy isaguna wa- waqad itafaqa almuslimuuna calaa ana alkaafira laa yarisu lmuslim nin gaali nin muslima ma dhexlayo walaa yatasawaju alkaafiru almuslimata gaalna gabadh muslimada ma guursanayo waa ijmaac sidoo kale imaam alcayni baa soo guuriya ijmaacaas waxaa soo guuriya imaam almaawardi ashaafici oo afar boqol iyo kontonkii geeriyooday waxaa soo guuriya alimaamu shawkaani oo isagu mucaasiriinta ka mid a kun laba boqol iyo kontonkii hijrada geeriyooday maxay daliishanayaan musnadkoodu waa maxay oo culimaduna ijmaca ku gunteen waa qowluhu tacaala walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walaa cabdun mu'minun khayru min mushrikin walow acjabakum ulaa'ika yadcuuna ila annaar aayaddaas ayay ka dabqaateen oo ayadda laba boqol iyo labaatan iyo kow suurat albaqara ah wajhu dalaala waa maxay markaa waxay leeyihiin yukhshaa cala almu'minati an taqaca fi lkufri bizawaajiha min alkaafir waxaa aada looga cabsanaya oo laga cabsanaya gabadha muuminadu inay kufri ku dhacdo hadduu guursado nin kaafira marka gabadh muslimadana inay gaalowdo lama ogola riddo ku dhacdo ilahay aayaad kale wuu ku sheegay arrintaa xaaraamaynaysa in mus- in gaaladu ay muslimaad guursadaan qaala tacaala walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila qof gaala suldo iyo awood kuma yeelan karo qof muslima marka kaafirkan hadduu gabadha guursado dee diintiisu ku qasbaya isagaa ila ninkii oo u talinaya guriga lama ogola ayaddaasuna waa ayadda boqol afartan iyo kow min suurat anisa sidoo kale ilahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay markii sulxu xudaybiya uu dhacay ee heshiisyada heshiiskii la- ay nabiga sal l slam iyo- iyo quraysha wada galeen waxaa ka mid ahaa qof kastoo muslima oo soo carara qof kastoo muslima oo ka soo carara gaalada maka ka soo baxsada oo madiine taga oo muslimiinta u gala nebigu inuu soo celiyo heshkaasaa dhacay nebiguna waa waqac arrintaas arrintaa markay dhacday kadib gabdhaha soo hijrooday gabdha muslimadaa soo cararay diintooda la soo baxsaday gabdhihii lama celin lama celin aayadanaaba soo degtay laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun aayadda waxay ka bilaamaysay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaakum lmuminaatu muhaajiraatin bay ka bilaamaysay marka hadday soo hijroodaan oo idin baa igu hijrooday waa la imtixaamaya diintooda ma dana kale usoo usoo maka uga soo carareen mise diin bay la soo baxsadeen hadday caddaato sida inoo muuqanaysa hadday caddaato inay diintooda la soo baxsadeen lama celinayo laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun gabdhahanu uma uma xalaal uma ahan nimankan gaalada ah walaa hum gaalada nimanka ahina yaxiluuna lahun iyaguna xalaal uma aha isma guursan karaan guri islama geli karaan looma ogola nin gaala gabadh muslimada inuu guursado حار عليكم تمرحون وأختكم في قبضة المتجبر السفاح
عار عليكم كيف يخدش عفتي جند الصليب ويعبث بوشاحي
siyaasadda gurcan ee dowladda shiinaha waxa ay dhalisay inay kala go'aan qoysas badan oo muslimiin ah gaar ahaan kuwa ku dhaqan dibadda iyo gudaha dadka jooga meelaha ka baxsan turkistaanta bari waxa ay ka baqaan inay la xiriiraan eheladooda gudaha sababo ku aadan iyadoo ay suurtagal tahay in xabsiga la dhigo maadaama ay joogaan dalka dibaddiisa oo ay la soo xiriireen ehelkooda kuwa sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha haddii ay dhab ka tahay sheegashadaasi waa inay ka bilaabaan qadiyadda muslimiinta turkistaanta bari maxaa yeelay suuragal ma ahan in indhaha laga laabto turkistaanta bari laguna mashquulo dhibaatooyin ka sii yar in caalamkani uu nifaaq u hogaamiyo hay-adaha ay reer galbeedku dhiseenna ay yihiin kuwo lagu hurdusiiyo muslimiinta ama loo dhisay oo keliya difaaca dadka gaalada ah waxay noqotay sannadihii lasoo dhaafay mid iska cad ciddii u baahan daliil maragmadoonto ana ha eegto ghaza baarma turkistaanta bari kashmiir afrikada dhexe iyo meelaha la midka ah ay ku dhibaataysan yihiin muslimiinta dowladda shiinaha ayaa iyadoo adeegsanaysa awoodda dhaqaale ee ay leedahay waxay dowladaha ka jira qaar ka mid a dalalka caalamka islaamka ka saxiixatay inay bogaadiyaan dhibaatada ay ku hayso muslimiinta turkistaanta bari waxay ugu goodisay dowladaha qaar oo mar warbaahinta ka sheegay in wadciga ka jira turkistaanta bari aanu wanaagsanayn inay ku keeni doonto dhibaato dhaqaale tani ayaana keentay in qaarkood ay dib uga laabtaan hadalladooda kuwa kalena ay aamuska doorbidaan bal ay bogaadiyaanba dhibaatada uu shiinaha ku hayo muslimiinta turkistaanta bari bogaadin iyo aamusnaan oo keliya kuma ekaysan dowladaha ka jira caalamka islaamka marka laga hadlayo qadiyadda turkistaanta bari qaar ayaaba si toos ah shiinaha ugu garab siinaya dhibaatada ka dhanka ah ay goor maamulka ala sacuud iyo dowladda turkiga oo ka mid ah dowladaha ugu waaweyn ee caalamka islaamka ka jira ayaa dad muslimiin ah oo ka soo jeeda dhulka turkistaanta bari waxa ay u gacangeliyeen shiinaha iyagoo dhowranaya danahooda dhaqaale haddaba arrintan ayaa qof weliba u caddaynaysa in dowladaha cadowga ku ah islaamka ay fursad u heleen in waddamada caalamka islaamka ay ku yeeshaan maamulo wax walba oo xaaraan ah ku waafaqaya sida uu sheegayo maxamuud ugaas doorka foosha xun ee arrintaas la xiriira ee ay maamulada dabadhilifka ah oo caalamul islaami ka jira ay ka qaadanayaan yacni u dhiibista dadkii iyo shakhsiyaadkii naftooda kala baxsaday gobolkan ay dowladda jiinaha ayagoo garbaduuban ay u dhiibayaani waa mashruuc iyo arrin la oran karo yacni waxay la hadlaysaa ama la xiriirtaa laba qodob oo ah waxa ay dhab ahaan yihiin maamuladan iyo dowladahan ka jira caalamul islaami horta waxa ay yihiin waxa ay yihiin xaqiiqatani waa nidaamyo yacni dhal gumaysi ah iyo khiyaanaad uu gumaysi waddamadan iyo dhulalkan muslimiinta maxaan ku yirahdaa uu ka yagyeelay uu ka mudmuday uu ka taagay si ay u fuliyaan mustaqbalka intii uu xilliga qiyaasayay gumaystuhu mashruuca gumaysiga ee ilaa hadda cid ka tanaasushay aysan jirinin mashruuca gumaysiguna wuxuu ahaa kala qaybinta iyo kala irdhaynta mujtamaca muslimka ah ka takhaludis ka takhalusidda dowladnimadiisa meesha ka saaridda hiiladii u dhexaysay ama ka dhexaysay mujtamaca muslimka ah isir kasta iyo midab kasta iyo luuqad kasta uu leeyahay iyo meel kasta uu caalamka uga sugan yahay dowladahan iyo khiyaanaadkani sidaa darteed waa kuwo ku taagan yacni shaqadoodii loo yagyeelay iyo aasaaskoodii iyo maxaan ku irahdaa sababtii jiritaankooda oo shaqadii noocaas ahayd ee loo xil saartay ee meeshan looga dhisay ayay weli la haystaan oo ayay maxaan ku irahdaa weli ka shaqaynayaan oo gacanta ku hayaan oo ku fogan yihiin oo taas ayay ka dhalanaysaa inay shakhsi muslim ah oo dowlad shuuciyada oo mulxiidada ah oo shiinaha ah ka fakaday in asagoo jeebaysan maxaan ku yidhahdaa dib loogu celiyo halkii ay ahayd in loo hiiliyo kuwa gobolkii ku sugan ee xabsiyada ku jira ee maxaan ku yidhahdaa tacdiibinta iyo dhibaatada iyo hagardaamada baaxadda leh wajahaya qodobka labaadi waxay tahay shakhsiyaadka meelahan iyo maamuladan iyo khiyaanaadkan madaxda ka u waa xusaaladii mujtamacan oo waa shakhsiyaad yacni ku sifaysan yacni xumaantii bini aadankan ama xaqiiqatan guud ahaanba bini aadanka maxaan ku yirahdaa lagu tilmaami karay oo shakhsiyaad waxay aaminsan yihiin iyo wax diina oo ay haystaan aysan jirinin wey oo tusaale ahaan ani adiga maanta waxaa nagu xiraya yacni turkistaanta bari iyo mujtamaca qirqiiska ahee degan ama kaazaqa ahee degan ama ayqorka ahee degan waxaa lagu xirayaa midabna ma aha dhiigna ma aha luuqadna ma aha waa diinta islaamka diinta islaamka ayaa waxay keenaysaa inaan la tacaadufno oo aan dareenno dhibaatada haysata mujtamaca dhulka intaa noo jira ku nool laakiin aan maaragtay xaqiiqatan ku qanacsanaano oo runtii aan ogolnahay yacni mujtamaca mu- murtadka soomaaliyeed ee ama nasraaniga ama murtadka ee diinta kala haysta yacni in yacni dhiiggiisa iyo maalkiisuba ay bannaan yihiin oo tusaalahaan xasan sheekh maanta laga takhaluso saacado gudahood inaan ku qanacsannahay oo aan aqbalsannahay bal ay suurtagal tahayba naf iyo maalba inaan u hurayno yacni diinta islaamka iyo aragtida arrintaa keenaysa ayaa ka maqan nimankan oo waa niman calmaaniyad iyo maxaan ku irahdaa kamaalism iyo maxaan ku irahdaa em, ilxaad iyo diimo kale iyo aragtiyo kale haysta sidaa darteed ayagu xariggan annaga nagu xiraya mujtamacanu yacni waa horay gooye oo wax ku xiraya oo ay uga naxaan oo ay uga jixinjixaan oo ula tacaatufaani em, xaqiiqatan ma jirto waa gaalo een, maxaan ku irahdaa iyo mulxidiin la mid ah mulxidiinta waxaan ku samaynaysaa mujtamaca sidaan darteed kuwa dhibaatadan ku samaynayayba ku diin yihiin oo la walaala yihiin oo ayba sax tahayba ama ay ugu yaraan shay la fahmi kara ay tahay inay maaragtay u hiiliyaan oo cadowgooda ay maxaan ku irahdaa een, la eryadaan أرض تلهب والشعوب لها حطب أين العرب أين الأخوة والنسب جيوشكم صاروا لعب حكامكم للكفر قد صاروا ذنب يا أمتي فدع اللعب يا أمتي أخت هنالك تغتصب وذر المعازف والطرب يا أمتي أم هنالك تنتحب muslimiinta ay goor oo keliya ma ahan muslimiinta ay dhibaataynayso dowladda shiinaha inkastoo ay yihiin kuwa ugu caansan uguna badan ee la dhibaateeyo haddana dowladda shiinaha waxa ay dhibaato ku haysaa guud ahaan muslimiinta ay gumaysato muslimiinta shiinaha ee ku nool gobollada kala duwan ee waddanka ayaa si la mid ah muslimiinta ay goor waxaa lagu khasbaa falalka dhanna shareecada islaamka sida inay cumaan hilibka doofaarka cabaanna kamriga garkana xiraan haweenkana xijaabka iska dhigaan in badan oo ka mid ah muslimiinta shiinaha waxaa loo dhibaateeyaa inay xiriir la leeyihiin aqoon-yahano iyo culummo muslimiin ah oo ku sugan dalalka caalamka islaamka ah badankoodana waxaa loo diidaa inay helaan baasaboorada ay kaga safri karaan gudaha dalka sida haddii ay doonaan inay soo gutaan waajibaadka xajka waxaa intaasi sii dheer in dowladda shiinaha ay dhulka la sintay masaajido badan oo ku yaala gudaha dalkeeda oo ay lahaayeen muslimiinta shiineeska dhaladka ah qaarka aan la duminna waxaa gebi ahaanba laga joojiyey sameecadaha addinka laga maqlo inkastoo taariikhda shiinaha marka dib loo raaco uu yahay dal iyo dowlad ku ibtilaysan u xoog sheegashada dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku nool haddana ijraa'aadkeeda waxay sii xoogaysteen markii ay heleen tiknolojiyada qaybaheeda kala duwan taas oo u fududaynaysa inay dabagal iyo dabarjabba ku samayso dadka muslimiinta ah ay beegsanayso ujeedka rasmiga ah ee dowladda shiinaha ka leedahay qamcinta muslimiinta gudaha shiinaha iyo kuwa turkistaanta bari waa inay meesha ka saarto islaamka saxda ah keliyana ay soo reebto dad haysta islaam uu shiinaysku raali ka yahay kaasoo dabcan ahayn islaamka xaqa ah ee uu allah raaliga uga yahay dadka muslimiinta ah tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee dowladda shiinaha qaaday marka laga hadlayo gudaha dalkeeda kana dhanka ah muslimiinta shiinaha waa iyadoo mamnuucday in culumta islaamiga ah lagu barto luuqadda carabiga ah boorarka carabiga ku qoranna ka dejisay maqaayadaha iyo xarumaha ganacsiga waxay sidoo kale albaabada u laabtay makaatib islaami ah oo ka furnaa magaalooyinka shiinaha kuwaasoo lagu iibinayay kutubta islaamiga ah dhammaan tallaabooyinkani gurcan waxa ay dowladda shiinaha uga gol leedahay inay ku cadaadiso muslimiinta gaaladu waxay horaan iyo hadba dagaal kula jiraan luuqadda carabiga oo ah luuqadda uu ku soo degay qur'aanka kariimka ah laguna diiwaangariyey sunaha nebiga sala allahu calayhi wasalam waana dagaal gudo ballaaran oo ka dhan ah islaamka kaasoo ay ka wadaan waddamo badan oo caalamka ka mid ah waxaana arrinkaasi iskortaagaya sheekh cali katiin akhi lfaadil ee arrinta ku saabsan luuqada carabiga luuqada carabiga waa luuqo aada iyo aada u qiimo badan waa luuqo qani ah luuqo gaari karta caalamka aysan jirin xagga markaad fiirso luuqada balaaqadeeda iyo bayaankeeda iyo sida ay tahay luuqad ballaaran inay tahay oo qiimo badan luuqaddaas sidaas u qiimaha badan qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey xikmadda nebi maxamed sal allahu alay wasalam luuqaddaasi ku baxaysaa marka di dadka si looga hor istaago hanuunkaas iyo khayrka inay fahmaan ee gaaladu waxay juhdi ku bixinayaan leylan wa nahaaran in la tartiro luuqaddaas usluub kastoo lagu tirtiri karo iyo waddo kastoo lagu baabi'in karay u marayaan hadda waxaad dareemaysaa unesco waxay ka shaqaynayso waa in luuqadii carabiga laga saaraa khadka caalamka oo dhan khaasatan soomaaliya oo dalladihii jiri jiray ee mawaadda laga dhigo iskuullada iyo jaamacadaha iyo macaahidda iyo goobaha waxbarashada luuqa carabiya ku bixi jireen luuqadda carabiga dadkii wax ku soo bartay waa dadka diinta fahmay qur-aanka tafsiirkiisay fahmayaan sunnada macnaheeday dhuuxayaan dad waxay noqonayaan nool oo diinta alla u soo dejiya inta gartay ku dhaqma mabaadi'dii gaalada ka hor yimaada arrintaa marka way dareensan yihiin gaaladu dadku marka si ay hurdo ugu laabtaan waa in luuqado qalaad oon shaqo ku lahay luuqadii carabiga lagu bixiyaa maadooyinkao dhan maadooyinkao dhan hadda waxay keen xataa tarbiya islaamiya jaamacadaha qaar waxaa lagu bixinayaa luuqado qalaad baa lagu bixinayaa aan carabi ahayn carabigiina waa laga tegey waan la joojiyey waan la yasayaa taasi marka waxay keentay dadka inay fahamkii diimeed ka fogaadaan dhaqamadii gaaladana ay bartaan ilaa luuqadoodii way barteene luuqadoodii ayay barteen marka luuqadoodii ay waa u dhasheenna ma yaqaanaan haddaad luuqadooda u baranaysa makrigood inaad dareento ood ka digtoonaato nin yaqaan isagu diintiisii aad tahay oon la qaldi karin dhib ma laha laakiin hadda maxay samaynayaan mawaaddii oo dhan waxaa lagu bixinayaa luuqado qalaad luuqadda carabigana waa laga jooji dadka marka carabiga markastoy ka fogaadaan waxaa adkaanaya fahamkii diinta ku adkaanaya intaasna waa hadaf gaaladu hadhow waxaa soo baxaya marka qof waxa weeyaan mabaadi'dii gaalada cabsan luuqadoodiibuu bartay ayagiibuu ku ku milmay luuqa carabiyan hal xaba kama yaqaano qur-aanka ma kicin karo sunnada ma kicin karo laakiin jaraa'idka iyagu ay soo saaraan iyo warbaahintooda waxa ay qorto aad buu u akhrin karaa ayagaasa marka isxayisiintoodu ku meertegaya ayagaas markuu arko waxa ay sheegayaan buu qaadanaya marka luuqada carbeed ama luuqa carabiya in la yaso oo hoos loo dhigo oo lala dagaalamo hadaf bay gaalada u tahay hadaf bay u tahay si ayaga iyo kitaabka ilaahay u kala fogeeyaan bay rabaan marka dariiq kastay ku kala fogeyn karaan bay isticmaalayaan hadda waxaa la ogyahay dalladihii noocaas ahaa ee luuqa carabiya ku bixin jiray iskuulladooda iyo jaamacadahooda luuqa carabiga ku bixi jiray maawaadda laga dhiga waa la joojiyey yuneska manhaj ay keentay oo luuqa luuqado kale ku baxayaan carabi ahayn ayaa la keenay oo ummaddii lagu baahiyey laguna ikraahiyo lagu qasbo kan baa dhigaysin baa marka taas ahmiyad weyn bay gaalada ugu fadhisaa dadka muslimiinta marka waa inay ka digtoon xataa xeer waxay gaareen luuqadii carabiga xataa lagu hadlaya inay kusii ciyaaraan oo lahjad wax la yidhaahdo oo meel u socotaba aan la garanayn carabiba aan ahayn jajabba inay ummadii carabiga ka bedelaan xataa carabiga laftirkiisa in lasii halleeyo lasii bedelo dhaqankaasay ka shaqaynayaan marka gaalada waa in laga digtoonaadaa makrigooda waa badan yahay laakiin waxaa leenaha walaa yaxiiqu lmakru sayu ilaa biahli aayadka rabbi subxaana wa tacala wamaa karuu makran wamakarna makran wahum laa yashcuruun fandur kayfa kaana caaqibatu makri marka makriga iyo shirqoolka gaalada ay dhigaan ayaga unbuu ku laabanaya ilaahina waa dammaarinaya subxaanahu wa tacaala laakiin dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay baraarugaan oo luuqada carbeed ay bartaan si qur-aanka iyo sunnada ay u fahmaan oo diintooda ay u gartaan iskana ilaaliyaan daminada loo dhigayo oo looga fogaynayo kitaabka rabbigood iyo sunnada nebiga sal alla cl looga fogaynayo wey دستورنا قرآننا أكرم به أكرم به من دونه يوم الوضاء حبل الوريد حبل الوريد وحياتنا لا نرتضي إن لم تكن إن لم تكن في عزة للحر فيها ما يريد dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybta siddeed iyo tobanaad ee barnaamijka ah xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waraxmatullaahi wabarakaatu wabarakaatu wabarakaatu وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجدون يستنجدون وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجد يستنجد ويثور كف ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد ويثور كف ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها